waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu maamuusay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegtay markii la qoray farta soomaaliga sanadkii warbixin ku saabsan xuska qoritaanka farta soomaaliga waxaa inoo haya maxamed cabdiraxmaan gata xuskan oo ahaa mid lagu maamuusayay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay markii la qoray farta soomaaliga oo ay iska kaashadeen macadka hankaal iyo jaamacadda jigjiga ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida waxaana kasoo qaybgalay xuskani aqoon-yahaniin soomaaliyeed cilmi baarayaal caalami ah ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale iyadoo madashii xuskan ay kasoo jeediyeen sooyaalkii taariikheed ee ay soo martay qorista farta soomaaliga aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee kale ah barasare abwaan siciid saalax axmed iyo doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabadan ayaa waxaa v o a la hadlay bara sare abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ah aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee lagu casuumay xuskan waxa uuna ka warbixinayaa dareenkiisa iyo baahida loo qabay in la helo far soomaaliyeed maasha allah waxa weeye meel in kontonguurada la xuso sanada kan waa way gaadhay marka dal walba oo af soomaaliga wax ku oo leh in uu xuso hadda wiigga dambe jabuuti baa lagu hadalhayaa oo lagu xusaya hargeysa ayaa laga yaabaa inay ku xigto tan ugu dambaysana muqdisho marka maanta aniga farxad goonniyay ii tahay inaan dowlad degaanka iyo halka kan aan kula kulmo oo ku arko xuskii afarta sanadkaa kontonaad oo dareen sare iyo yididiilo i gelisay
brofesor ma la dhihi karaa xilligii farta la qoray waxay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay in la helo far soomaaliyeed mar walba baahi baa loo qabay far soomaaliyeed mar walbao kasii horeysabana haddii la qori lahaa wax badan baa inoo dabrami lahaa inoo dhigmi lahaa oo ay kasii fiicnayd waa la falqiyey markaasay noqotay waa xamdi eebbe in maray ahaatoba ma ahayn wakhti kaatigay soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii biladda adduunka ee akhris qoraalka ayay ku mutaysatay qoraalka fartaa iyo siday u fidisay doctor fuusiya cabduqaadir waa madaxa macadka hankaal oo qayb ka ahaa qabanqaabada xuskan waxayna sheegtay inay taariikh weyn u tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo ka warbixisay shucuurteeda xuskan maasha allah maasha allah ilaahay baa mahad leh ilaahii nagu simay inagoo jigjigo joogna inaynu farta soomaaliga xusno waa waxaan xamaasad waxaa igu jirta iyo qiiro cajiib ah alxamdulilah waxaa ilaahay isku soo hagaajiyey annaga oo qorshaynayna laba maalmood oo oo muxuu ahaa shir aqoon-yahan ah ayaa waxaan la kulmay bishii hore wiig ka mid ah macalin siciid saalax anigoo ingiriiska tegey markaasuu ii sheegay in bisha disembar intayan dhammaanin kontanguuradii farta soomaaliga markii la qoray ay xamar ku xusi doonaan muqdisho markaasa waxaa idhahan labada maalmoodoo shirkanagana waan uga faa'iidaysanayay macalin jigjiga imo markii hore waxaan islahayn labada maalmoodoo shirka aqoon-yahanka dood cilmiyeedka ku dara laakiin waxaan istusnay isi gaara in loo xuso oo soomaalinimada iyo nabadda halka aan ku haysano iyo farta qoraalkeeda la isku maaragtay isku afgaranayo inaga oo shan dal afar dal oo geeska africa ka mid a ku kala jirna alxamdulilahi rabbilcaalamiin taariikh taariikh baynu samaynay caawo taariikh baynu samaynay gaar ahaan aniga si gaara ii taabanaysa dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey ahmiyadda ay leedahay xuska sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegatay markii la qoray farta soomaaliga ee lagu qabtay magaalada jigjiga iyo sida uu u arko sheekh xuseen nuux horseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka hankaal waxa uuna yidhi runtii dareenka caawa aan dareemayay ma aha mid la qiyaasi karo caawana nagumunan dhalan ee fikirkan markaan la nimid ka hankaal ahaan maxadka hankaalo runtii fikirkan iska lahaa markaasaa runtii shucuurta iyo dareenkayga aan cabiri kari waayey sababtuna waxa weeyaan waxay dib ugu noqonaysaa taariikhda iyo sooyaalka deegaankeenna jigjiga dhinac waxay ahayd hooyadii soomaalida waa meesha fikirka s y l laga soo curiyey weeyaan waa meel xilli waxaan soo marnay farta soomaaliga qofka lagu arko la dili jiray dadkiina dhalay meeshana lagu dilay waxa weeyaan in marka caasimadii dowlad deegaanka caawa keliya inaanan ku xusin laakiin dadkii budigayaasha u ahaa siciid saalax iyo rag lamid caawa ay ka hadlayaan runtii caasimadda dowlad deegaanka jigjiga ka hadlayaan oon annagu aan qabanqaabinayno oon amni ku haysanno oo cidaan hadda ka baqayna aani jirin waxaan u malayn wax lagu cabiro dareenka oo runtii aan garan karo aan cabiri karaa ma jirta runtii maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga